magaalada gaalkacyo ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu soo bandhigayay waxsoo saarka beeraha iyo xoolaha waxaana soo qabanqaabiyey hay-adda kaalo munaasabada waxaa ka qeyb galay maamulka gobolka mudug iyo maamulka degmada gaalkacyo dhalinyaro waxgarad iyo beeraley bilo warsame oo ka socday hay-adda kaalmo ayaa ka warbixiyey muhiimada munaasabadan tan aynu isugu nimid maanta sidaad halka ka arkaysaan boord halka ku qoran waxaa ku qoran waxaa la yidhaahdo dhiirigelinta xogaadaya dhiirigelinta iyo kor u qaadista wax soo saarka dalagyada dhulkeenna ka soo baxa gaar ahaan meelaha hadda aan mashruucan ay kaala fulinayso ay breaks la yidhaahdo oo ay deeqdii sana bixisay dowladda sweden sida hay-adda la yidhaahdo sidaad loogooyinka halka ku qoran ee ku xagan aad ka arkaysaan deegaanadaas waxaa ka mid ah degmooyinka jariiban iyo gaalkacaya oo gobolka mudug ah waxaa halkaynala jooga iskaashatooyin ka yimid deegaanada mashruucaasi ka shaqeeyo deegaanadaas waa deegaano badan tuulooyin baadiyaha ku yaalla iyo kuwa magaalooyinka ku yaalla marka muhiimadda uu barnaamijka leeyahay maanta ama bandhigan waxaa la yidhaahdo wax soo saarka degmooyinkaas iyo deegaanada hoostaga waxa weeye maanta in la ysku xidho dadkii tuulooyinka deganaa ee wax soo saarka lahaa xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa si wadajira usoo dhaweeyey munaasabadan lagu soo bandhigayay wax soo saarka beeraha iyo xoolaha
kaalo waxay naga caawisay inaan maanta halkaan nimaadno oo aan wax soo saarkaygii aan soo bandhigno waxay noo dhistay guddiyo kala duwan oo deegaanka ka tirsan oo jira waxaa ka mid a guddiga iskaashatada caanaha xoolaha waxaa ka mid a guddiga iskaashatada waxa weye halbadaha ama wax wada qaybsiga ama isku darsiga deegaanka waxay dhistay mashruucii dowrka mudug ugu ballaarnaa dantii qiimo badan oo ka mid ah munaasabadaha ugu qiimaha badan ee runtii lagu kordhinayo korna loogu qaadayo tayada iyo wax soo saarka sigii iyo khayraadkii deegaankuu lahaa hadday noqoto xoolo hadday noqoto beero hadday noqoto caano iyo hadday noqoto wax soo saarka kale ee ka midka ah malabka arrintaas waa arrin bogaado mudan inaanu maanta loo soo geysto oo deegaankii runtii khayraadka ku jiray qof kasta uu ku fekero siduu uga faa'iidaysan lahaa runtii waa arrin aada iyo aada runta u qurux badan oga inay wax soo saaraan mooral iyo niyadna u haya inay iyagoo deegaankoodii iyo dhulkoodii jooga ay wax soo saar ka soo baxaan aada iyo aad baa runta uga madaxinaya arrintaas waa bogaadinaynaa waana soo dhaweynaynaa
ujeedka munaasabadan loo qabtay ayaa ahayd in beeraleyda iyo bulshada inteeda kale lagu dhiirigeliyo in dhulkooda hooyo ay wax ka soo saartaan